xagaaga khiyaarta hawadaa nagala soconaysahay waxaa lagu soo guulaystay mashaqadii ka dhacday tuulada heegaale kadib markii bartamihii bishanil laba biloodoo deegaankaasi wada dega hal qof ay ku dhintay taxshirarkaasi ka dhacday mid kalena uu ku dhaawacmay haddaba jief caaqil cabdiraxmaan axmed xaaji geeriye cabdiraxmaan axmed olol oo kamid ahaa guddiga arrintaasi loo saaray ayaa buuhoodle iyo ergadii dib uga soo laabtay eegaag online ayaa weydiisay sida hawshaasi loo soo gabagabeeyey jief caaqilka
hawsha iyada ah si wanaagsan oo aada iyo aada u qaali ayaa loo soo gebagabeeyey waxay nagu qaadatay inay gaadho muddo ah sideed iyo toban maalmood sideed iyo tobankaa maalmood waxa aanu ku jirnay sidii loo heli lahaa xal nabadeed oo aan wax dambe aan uga dhicin labada beelood dhexdooda kadib markii aanu arrintaa iyadaa xalinay iyada oo ay gacan naga siiyeen ciidamada etoobiya ciidan kamidihii oo ay nala kala rareen ciidamadii ayaa waxa aanu samaynay in aanu ku xukunno ciid reer qoyskii uu ka dhashay ninka dhibka geystay in ay gacanta noo soo geliyaan ninkii gacan ku dhiglaha ahaa kadib markii ay noo soo geliyeen gacanta ayaa waxaanu garanay in haddii dhexdeeda uu joogo ay dhib labaad dhici karto isla markaa waxa aanu dib ugu celinay ciidankii si uu gacanta noogu hayo inta aanu xal ka gaarayno arrintaa iyada ah ilaahay raxmaanka ayaa iskale mahad arrintaa iyada ah dhan kastaba ha laga yimaadee ilaa dir dhabareg baa nooga yimi aanan ka maarmaynin oo hawsha aanan uga maarmaynin qabiilkuna waxa uu iskugu yimi si aada iyo aada u miisaan badan saddex geesood ayaa loo wada fadhiyay iyo ciidanka etoobiya oo maamuladu ay nala wax nagala joogaan hawshaa iyada ah waxa ay ku dhammaatay si aada iyo aada u wanaagsan kulankaasi wuxuu noqday kulan nabadeed waa la nabday waxaa la kala qaatay boqol iyo toban halaad iyo gabadh saddex kun oo dollar oo ah laba kun oo ah samarsiis ah iyo kun duug ah qorigii ninka lagu dilay lixdaa shantaa shay ayaa hawshii ay kusoo gebagabowday ninkiina waanu sii daynay shalay oo bisho ay ahayd koob iyo labaatan ayaanu kusii daynay qaloocan oo ciidanka etoobiyaanka aanu kala wareegnay isla markaa waxa aanu leenahay oo ugu baaqaynaa dadweynaha iyo dadka shacabka ah ee jecel sama jeclaha ah nin kasta oo dhib geysta waa in gacanta loo soo geliyaa dawladda iyo shacabka odayaashiisa mas-uuliyiintiisa ah si ay hawshu ay u dhib yaraato hawshaa iyadaa ciddii ka hawl qaadatay iyo ciddii ka shaqaysay aada iyo aad bay u mahadsanaayeen hawl laxadlana waa ka geysteen hawshaa kolley inta hadda aan ka taabanaya intaa weeye wixii dambe laga weydiina aan ka jawaabi doona haddaa la jib cabdil cabdiraxmaan axmed xaashi dieriye waxaa sheegtay in ninkii lagu sii daayey gole ay joogtay dowladda federaalka etoobiya cuqaashiina maamuladiina ama dadkii degaankuba arrintaas sidee u arkeen beeshii dhibku gaaray weliba jifadii beeshu ama dhinacii kale see u arkeen arrintii markaas soo gabagabayseen arrintaa iyadaa waxa weeye ninka laiskama sii daynin waxaa loo yeeday oo heegaa looga yeedo oo looga yeeday meshla qaloocan guddigii dhexdhexaadka ahayd qayb kamida oo saddex xubnood ah iyo guddigii yaxye qayb kamida oo saddex xubnood ah iyo guddigii riexsi caligeri qayb kamida oo saddex xubnood ah sagaalka iyaga xubnood ayaa loo yeeday markii horena waxaa laga saxaxay soddon oo toban guddida ah iyo labada garab oo mid toban ah ayaa laga saxaxay mid saddexdaa markii dambe nalooga yeeray sagaalka iyaga ayaa markii dambe tagnay sagaalka iyaga oo ay haystaan ciidanka etoobiyaanka magacyadoodii iyo saxeixoodii ayaa soo wada daynay oo dib u saxanay markii soo dayntiisana ay soo gashay jief caaqil cabdiraxmaan axmed xaashi dieriye ninka markii lasii daayay sida ad sheegtay magaalada qaloocan shala lagu sii daayay meel fagaara ah ehelkii ama qoys ku dhintay gacantan horta markii hore ma loo geliyay mase idinkaa sii daayay iyo guddiyadii kale ka ama yaxyaha ahaadeen ama ree calgeri ahaadeen ka socday beelaha kale
ninka waxaa sii daayay guddidii saddex geesoodka ahayd ee labada garab qaybtii uu ka dhintay ninku iyo qaybtii ninka dishay iyo qaybtii dhexdhexaadka ahayd oo anigu aan kamid ahaa iyo ciidankii federaalka etoobiya afartaa qaybood dhexdooda ayaa lagu sii daayay markii gacanta naloo soo geliyey halkaasaa lagu fasaxay waraaqyana laga saxaxay
ma isleedahay ama ma ku qanci karaan beeshii kale ee ama weliba ardaagii qoyskii ma ku qanci karaan sii dayntaasi aad ku sidaysaan goobta faqaraha guddigiina beelaha kale ka socday ama labadii arday dhib kalgaalay ahaadeen
way ku qanacsanaayeen soo deyntiisa oo dee waxa weeye ma ahayn wax la qarsanayo ama cid u dhuumanayso waa la iskugu yimi gole weyn oo aada iyo aada u fara badan u joogaan oo lagu heshiiyey ayaa arrinta lanalagu diray inta iyada halkaa aaday markii horena lagu wada saxeexay oo saxeexaasaa la wada qaatay isla markaa waxa weeye arrinta iyada way ku qanacsanaayeen maana aada bay ku qanacsanaayeen meeshana waa maraya mas-uuliyiintoodii cuqaashoodii iyo ciddii ay dirsadeen markaa u dirsadeen dawladda inay gacanta ku haysa sidoo kale waxaa jirtay in meesha ay tegeen qaar kamid a isimada gobolka cayn oo hogaaminaya garaad cabdillaahi garaasofe iyo weliba uu kamid ahaa garaasaan bara iyagu ma joogen madashu ma ma fadhiyeen hawshaas ka dhacay sidantaas madasha lagu heshiiyey ee nalagu diray bay joogeen laakin waxa weeye cidda saxeexday ayaa loogu yeedhay meesha laqaloocan taa waxa weye waxaa joogeen heegaale oo lagu qaatay nabadda laguna heshiiyey nalaguna diray xubnaha iyaga sagaalkaa ee saddexba ay qeyb tahay dhinaca kale haddaan su-aal kale ku weydiiyo caaqil waxaa jirtay in hawshan ay ka dhalatay dul isku qabqabsi ama weliba gaar ahaan balaago gacmadeed arrintii iyada xagee ku dambeysay dhibka ka kacay
arrintaa iyadaa waxa weeye hadeer ma oran karo ciddaasaa khaldanayd hase yeeshee meeshii sidii loogu dhintay cid dambe way faragelisay ma jirto sideeday weli tahay goorma iyada ma loo ballamay in kulan dambe arrintaa laga galo ama cuqaal ha ahaato dhexdhexaadkii inay ahayd ama dadkii deegaanka ha ahaado goormaa lagu ballamay hawshaa iyadaa waxa uu loo ballamay marka uu la kala qaato diyada kadib in arrintaa iyadaa odayaal loo saaro sharciga sharcigana la waafajiyo ugu dambeyntii chief caaqil cabdiraxmaan axmed xaasijeriye dadka deegaanku sidee u arkeen hawshan aada gaadheen aada ku guuleysateen iyo goormaase lagu ballamay in marka la kala qaato adoo soo kabay labada saalood
dadku waxay u arkaan arrintaa aada iyo aad ayaa lagu qanacsanaa dadweynaha deegaamadaas aada lagu qanacsanaa in hawsha iyada ah isla markaa waxa weeye magtan waxaa lagu ballamay in lagu kala qaato bil gudaheed lagu kala qaato intii la kala qaatayna aada ba lagu qanacsanaa ee xolaha ahaa
aada aada iyo aad iyo aad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa chief caaqil cabdiraxmaan axmed xaaji diiriye oo kamid ah xubnihii golaha cuqaasha ee gobolka cayna iyagu gaaray deegaanka qaloocan iyo heegale baan soo naxaliyey dhacdadii ka dhacday tuulada heegale caaqil aada baad mahadsan tahay
waa ku salaamaya anigoo chief caaqil cabdiraxmaan axmed xaaji diiriye